waa mid ka mid a munaasabadaha geelwareejinta kuwada ugu heerka sareeyo markaad dhinac weliba ka eegto iyo sida la iskugu soo dubriday xilli barqo ah ayaan ka amabaxay xarunta warbaahinta islaamiga aheel furqaan ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya si aan ugu kurgalo una soo debiyo farxadda iyo waxyaabaha la halmaalo munaasabaddan waxaan u jihaystay oo heegan u galay una qalab qaatay safar qaadan doono maalmo xidhiidh ah halkan sidaan uga xog warramayo waa deegaanka doonburaale ee dhacda duleedka degmada qoryooley safar saacado qaatay kadib oo aan soo marnay dhul kala duwan oo ay ku hortay nicmada alleh barwaaqada ka muuqata hindhaha u roon tahay daawashadooda iyadoona shimbiro kala nooca ah maqalkooda kugu soo dhacaya kuwaasoo ku tusaya barwaaqada halkan ka jirta nasasho iyo faakihaysi kadib waxaan u dhaqaaqnay hawsheenii safarka ku saabsanayd waana xaflad ballaaran oo geelwareejin iyo sahaya ah oo ka dhacday deegaanka maalintii jimcahaynu soo dhaafnay goob fagaare ah oo ku taala gudaha deegaanka doonburaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dad aad u fara badan kuwaasoo aad ula dhacsan munaasabadda halkan ka dhacayso xoolaha nool iyo waxyaabaha kale ayaa waxaasiiskooda iskugu howlay beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo go'aansaday inay la garab istaagaan jihaadka ka socda geega soomaaliya oo maraya meel xasaasi ah beelaha hadiyadaha ku wareejiya xarakada al-shabaab ayaa gaaraya ilaa iyo toddoba iyo toban beelood kuwaasoo dhammaantooda wadadega gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya xoolaha mujaahidiinta ugu talagaleen qabaailadan soomaaliyeed ayaa kala ah afartan neef oo geel ah kuwaasoo toddobaiy labaatan ka mid a lagu soo bandhigay deegaanka doonburale halka saddex iyo toban kalena lagu dhiibay deegaanka toorotoro cadadoodana mar kale isku dar waa afartan neef oo geela ah sidoo kale timir aad u badan oo gaaraysa saddex boqol oo kartoon ayaa ka mid ahayd sahayda waxaana intaa dheer shan iyo labaatan kartoon oo canaboore ah fagaaraha geela timirta iyo canaboorada ay ku bixiyeen qabaa'ilada dega gobolka shabeellaha hoose waxaa goobjoog ahaa odayaal ku hubaysanaa hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka muuqatay oo ka gooneed la dagaalanka iyo dhiigbixinta ciidamada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan iyo askarta shisheeye ee midabyada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga waddankeena soomaaliya ugu horeyn suldaan aadan tifow cilmi oo ah suldaanka beesha xawaadleh ee koonfurta soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka ayaa sheegay in dad ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab la soo xidhiidheen sidii iyagana dhankooda garab istaagi lahaayeen mujaahidiinta waad dareemi kartaa marka dadka muslimiinta qalbigooda boqol kiiba boqol wuxuu la jiraa islaamka marka insha allahu tacaala nasri badanaana muuqda oo ilaahay idinkiis futuuxaad badana muuqata ilaahay subxaanahu watacaala annagana kuwii ku shukriya allaha naga dhigo insha allahu tacaala annagana waxaa nala ka rabaa sidaan iyo si ka daran hawshu waa bilow ma dhammaanin insha allah waxaa nala ka rabaa sidiinaba waxay tiraa soomaali cirbid aruurtay masaaray noqotaa nin walba asaa la soo ordaayo gaariyow soo saaraa doonburaa oo keeni cid u dirsatay lama arko nin walba asaa la ordaa ilaahay nimcadiisu waaye marka insha allah waxaana laka rabaa inaan arrintaas iyada sidaa isi ka dar aan ugu istaagno hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ogaas ibraahim maxamed nuur oo ahna qeybka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay qaabka ay beelaha wax u bixiyeen wuxuuna isdultaa kooban ku sameeyey qabaa'ilada waxyaabaha ay bixiyeen isagoona ballan ku qaaday maadaama uu ka tirsan yahay guddiga zaadkan ballaaran ee loogu talagalay mujaahidiinta ay ku simi doonaan maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose halkan waxaan ku bixinaynaa oo lagugu wareejiyey geel gaaraya afartan neef oo geel ah oo halkan taagan labaatan iyo toddoba neef oo ka mid ah toban iyo saddexna ayaan ku soo dhaafnay degmada toortorow haddeerna aan joogno qoryooyi aan ku wareejinayno labaatan iyo toddoba neef oo geel ah ayaa halkan ku wareejinaynaa waxaan kaloon wareejinaynaa timir gaaraysa saddex boqol oo kartoon laba boqol iyo toddobaatan oo haddeer aan ku hayno halka aan fadhinno marka markii laisku daro waa saddex boqol oo kartoon oo timir ah allahu akbar waxaa kaloo halkan yaalla canaboor oo kartooman ah ee labaatan iyo shan kartoon ah ikhwaani marka inta maanta ay bixisay halkan oo hoolaha ku bixisay waa toddoba iyo toban qaliil toddoba iyo tobankaas qaliil hana kale hoola badnaadaano hana kale hoola yaraadaano laakiin qolo kasta waxay dhiibatay in allaah intay tiri ilaahay ku raaligeli ayay dhiibtay oy nagu wareejisay waana kala wareegnay annaguna waxaanu gaarsanaynaa mujaahidiinta subuurta jooga dadkii ugu wakiilka ahaa ee degmada tan qoryeelay tirada ummadda hoolaha bixisay waxaa ka mid ah jiido waxay bixisay xoolo fara badan geel leh timir leh waxaa ka mid ah beesha marifle waxaa ka mid ah beesha murunsade waxaa bixiyey biimaal ayaa hoolo fara badan bixiyey waxaa bixiyey sheekaal hawaal ayaa hoolo fara badan bixiyey begadi ayaa hoolo bixiyey darbano ayaa hoolo fara badan bixiyey gurgaato ayaa xoolo fara badan bixiyey waxaa halkaa hoolo fara badan ka bixiyey dir ayaa bixisay jilla ayaa timir bixiyey waalimey ayaa hoolo fara badan bixiyey shiilla ayaa hoolo bixiyey shabeelle ayaa hoolo bixiyey gaameela ugu dambaysay qaar ka mid ah hoggaanka beelaha hadiyadaha kala duwan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah alfurqaan aniga magacayga waxaa la yidhaa nuur maxmed nuur ibraahin ayaa la yidhaa waxaan ahay qusimaha suldaanka beesha jiido waxaan ku wareejinay geela toban iyo kow neef oo geela waxaa kaloo wareejinay konton kartoon oo timir ah ayaan wareejinay maanta waayahay inaad wareejisaan maxaa idinku kalifay
waxaa nugu kalifay gaalada inaan ummadda faquurta joogto gaalada la dagaalamaysa inaan u wadno oo wax oo zaad ah inaan u wadno oo jihaadka aan ku kaalmayno aan ku taageerno naf iyo maalba horey ayaan ballan qaadnay haddana inaan oo arrintaas oo xoolahaas hoolo aan ku darno oo jidkaas aan haynaan diyaar lanahay hoolaha saasa u bixinay jihaad ilahay darsiisa u bixinay kuusow aadan xasan
bal farxaddaada ka warran maanta maadaama mujaahidiinta aad zaad iyo xoolo noolba aad ku wareejiseen farxday aad iyo aad ayay u muuqataa si fiican aad boqolkiiba boqol waa ka faraxsanahay maadaama haddaan nahay beesha reer jiido u bihinay wiilashayna mujaahidiinta furunta joogaan geela toban iyo kow neef iyo caanaha iyo timirta oo maanta safari jiido bixisay aad iyo aad ayaa u faraxsanahay boqolkiiba boqol maanta farxadee mid lasoo kooba karo maxaa idinku kalifay marka maadaama in xoolo intaan leeg aad bixisaan waxaa nagu kalafay gaalada isbahaysatay diinta laga soo duushay anagu walaalaha mujaahidiinta ayaa garabkiisnahay waxaan dhahnay go-aan gaarnay in walaalahayna in garab istaagno wiilashayna furunta joogaan magacayga suldaan nuur waxaa jisaaq ala yidhaah beesha ka socota adig beesha aan ka socdo beesha mirifle waa beerweynta mirifle ee gobolka shabeelle hoose degta waayahay halkan maanta maxaa ka dhacay bal ka warran maanta halkan waxaa ka dhacay xaflad xoolo lagu wareejinaya lagu taageeraya mujaahidiinta bixinayana qabaa'ilada kala duwan ee soomaaliyeed oo gobolka shabeelle hoose kala degan haa aqabka badana meesha lagu bixiyey waxaa la bixiyey waxaa ugu horeeya geel waxaa ku xiga timir waxaa ku xiga sida caanaboolo kale aa la bixiyey waxaana bixiyey qabaa'ilada soomaaliyeed ee gobolka shabeelle hoose degaa ugu horreyn ku soo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan magacaaga cumar ibraahim ugaas buraale horta mujaahidiinta walka horkoyaw ma aragaano rabbina untuugaane dhammaantaan mujaahid aana mujaahid sagan aragtaan ma ee ana kilaalo maga ugaas wadada mujaahidaaye sida ayagan dagaalamaan ka tagaan dagaalama yaa la dagaalamaysa marka waxaa la dagaalamaa inta kitaab kasoo horjeedo waxaa waxaa la dagaalamaa intii urka ka nacaas waxaa la dagaalamaa intii indhoo ka nacaaso yaa haddii habad annagan habadaa ku dhawey haddii habad annaga waa in misaara ku dhawey misaartana waa seefa ku dhawey seefadana waa in ka dhage xafladana xoolo wareejinta iyo sahayda kale ee ka dhacday deegaanka doomburaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku soo idlaatay jawi farxadeed oo aan la qiyaasi karin iyadoona beelahan toddobiy tobanka sheegeen inay xoojin doonaan isna garab istaagi doonaan naf iyo maalna ku bixin doonaan jihaadka ka socda geeska afrika oo ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab